بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المطلب الثالث اتفاق مذاهب الأربعة على تحريم بناء المساجد على القبور waxaynu ku dhex jirnay mabxadkii ahaa taxriimu binaa'i ilmasaajida cala alqubuur laba ma madalka saddexaad waxaan kaga hadlaynaa madaahibtu inay isku itifaaqeen oo afarta madhaboodba ay qabaan inayna bannaanayn in qabuuraha laga dul dhiso masaajid horena waa u soo marnay inay isku itifaaqeen inaan qabri la dhisi karin wqad itafaqat almadaahibu alarbaca calaa taxriimi binaa'i almasaajidi cala alqubuur way isku itifaaqeen kulligood wa bayaanuhu caddayntiisuna waa sidan soo socota waxaa ugu horeeyaa oon usoo hormarinay madhab shaaficiy ashaaficiya shaaficiyadu waxay yidhaahdeen annahu kabiira waaba kabiira min alkabaa'ir waxaana saa tilmaamay ibnu xajar alhaytami alfaqiih ashaafici ayaa ku tilmaamay kitaabkiisa alkabaa'ir waxau yidhi alkabiiratu athaalitha isagoo tirinaya kabaa'irtii kabiirada saddexaad waraabicati afraad waalkhaamisati shanaad wasaadisati lixaad wasaabicati toddobaad wathaaminati tan toddobaad watiscuun ay kabiirada toddobaatan iyo waxaa leedahay tiscuun sagaashan iyo saddex sagaashan iyo afar sagaashan iyo shan sagaashan iyo lix sagaashan iyo toddobo intaasuu isdaba dhigay markaasuu kabacdi tiriyey oo waxa uu yidhi waa itikaadu lqubuuri masaajid waa kow hadalkay naga joojiya ikhwaani haddii kale banaanka itikaadu lmasaajidi ya khwaani banaan ku sheekeysta meesha aada itikaadu in laga yeesho alqubuur qubuuraha masaajid in laga dhigto taas waa mid wa iqaadu asuraj surajkuna waa nalalka iyo iftiinka iyo waxyaalaha loo daaro batermakiska iyo faynuusaha iyo nalalka iyo waxaasoo dhan wixii iftiimayo layr baxaayaba caleyha dushooda ma banaana waa kabiiro wa itikaaduhaa in laga yeesho awthaanan sanamya in laga dhigto ma banaana wadawaaf in lagu dawaafo biha ma banaano waa kabiiro wastiqbaaluhaa in lala qaabilo oo la qaabilo markii wastilaamuhaa istilaamuhaa in la salaamo oo sida waxa weye xajka marka la tegaya saw rugnaynka iyo lama salaamo saasoo kale bay qabuurahana ku sameeyaan ma banaanabu wasalaad ilayhaa salaadii in xaggeeda loo tukado intaasoo dhan waa kabaa'ir buu yihi min alkabaa'ir ayuu saa ugu tilmaamay oo waxa uu yidhi kabaa'ir wey kitaabkiisa markuu alkabaa'irka tirinaya adiladiina markaasuu sheegay awal axaadiidii aanu soo marnay iyo keyrkeedba ayuu tiriyey markaa macal shaahidkeenu marka waxaa weeye mar haddii uu yidhi waa kabiira min alkabaa'ir oo ay saa ugu soo aroortay a'immadii shaaficiyadu yidhaahdeen waxaad arkaysaa marka inay tahay arrin khatara wa qaala alimaamu ashaaficiy raximah ullah akrahu waxaan karaasanayaa an yubnaa cala alqabri qabriga in laga dhiso masjid masjid in laga dhiso aad baan u karaasanayaa karaahiyadana cindahu waa taxriim waa kabiira wa an waxa uu yihi wa an yusawaa ee in kor loo qaado waxa weeye taswiyadu waxau ka wadaa in macnaha qabrigii uu noqdo daahir muuqda aw yusallaa calayhi in dushiisa lagu tukado wa huwa hayru musawaa ay hayru daahir isagoon daahir ahayn oo muuqan xataa in loo tukado xaggiisa ama dushiisa ma jecli buu yidhi ow yusallaa ilayhi xaggiisa in loo tukado dushiisa in lagu tukado iyo xaggiisa in loo tukado midna ma jecli buu yidhi waana karaahiyo idan qofkii hadduu sameeyo maxaa dhacaya waxa uu yidhi imaamu shaafici wa in sallaa ilayhi hadduu xaggiisa u tukado qabriga ajza'ahu waajibkii salaadii waa ka dhacayaa waqad asaa'a xumaan buuna sameeyey ay macnaha dembi buu ku dhacay oo kabiiruu ku dhacay laakiin salaadda waajibnimadeedii inay ka dhacda baa dhici karto aan la odhan salaaddii soo celi laakiin waa masale aan gadaal ka sheegi doono salaadu ma butlaanba mise waa ansaxaysaa waa inoo soo socotaa wa akrahu haadaa kaa waxaan u karaahsaday buu yidhi lisunna sunnaha nebiga waxaa ku soo arooray wal aathaar iyo aathaartii saxaabada ayaan saa u leeyahay wa annahu kariha wallahu aclam waxa uu u karaahsaday an yucadama ay nebigu wuxuu u nacay oo arrintaa u karaahsaday an yucadama axadun axad in la weyneeyo oo min almuslimiina muslimiinta axad ka mida yacni waxa ujeedaa yutakhada qabruhu waxa weeye masjidan maadaama nebigu axaadiid badan ku inkiray oo agtiisa uu nacay arrinkaa in iyada laga dheeraada marka si aan qulubu u imaan walam tu'man buu yidhi laga aamin noqon maayo fii daalika arrinka alfitna fitnadiina lagama aamin aha wadalaal iyo in lagu baadiyoobo arrinka lagama aamin aha calaa maa ya'tii bacdahu gadaal waxa ka imaan doona marka maadaama arrintu ay tahay arrin hadhow shirki sababi karta waxaa la rabaa in marka horeba laga dheeraado marka halkaa waxaynu ka aragnaa madhab imaamu shaafici iyo aimatu shaaficiya inay arrintaas u arkeen inay tahay arrin kabiira madhab alxanafiya xanafiyadu waxay yidhaahdeen waa alkaraaha altaxriimiya iyaduna waa isku mid weeye oo karaaha taxriimiya dee waa kabaa'ir qaala alimaam waxa uu yidhi imaam muxamed waa tilmiid abi xaniifa waa ardaygii abu xaniifa weeye fii kitaabihi al aathaar marka uu waxa weeye kaga hadlaayo waxa uu yidhi laa naraa haddaan xanafiye nahay ma aragno an yuzaada calaa maa kharaja min alqabri ay ciiddii wixii ka soo baxay qabriga in wax lagu daro ma rabno oo arrintaa annagu ma banaynayno wa nakrahu waana karaahsanaynaa oo waa karaahiya agtayadaa waxa weeye in qabrigii la dhiso anaa marka hore wuxuu yihi laa naraa tan hore ay macnaha ma banaynayno mar hadduu yihi marka tii hore ma banaynayno oo ciid lagu siyaadinayey karaaha marka waxuu wadaa tan oo waxa weeye uu leeyaha wanakrahu tajsiisa an yujasasa in la tajsiisiyo aw yudayana ama la dhoobeeyo aw yujcala cindahu masjidan ama agtiisaba masaajid laga dhiso dushiisaba ma aha agtiisa xataa in laga dhiso ma rabna buuyiri yaanba qabri iyo masaajidba la isku dhoweyn walkaraahatu cinda alxanafiya idaa udliqat waxa weeye haddii la idlaaqo fa hiya altaxriim waxa weeye waa karaaha taxriimiya waa liltaxriim weligaa taagow kutub alxanafiya hadday idlaaqaan karaaha liltaxriim ayay u jeedaan kamaa huwa macruufun sida macruuf ah ladayhim kutubtooda macruufa ku ah waqad saraxa waxaa bayaaniyey oo caddeeyey bitaxriimi fi hadihi اlmas'ala waxaa caddeeyey ibn اlmelik oo ka mid ah min aimati xanafiya minhum kamaa huwa maaragtay sida uu maaragtay ugu caddeeyey oo uu yidhi maaragtay inayna bannaanayn marka iyaga uuna ka mid yahay waxa uu yidhi waa litaxriim buu yii waa bannaana ma aha fa qaala waxa uu yidhi alcalaamatu ibn اlmelik raximahullah oo min alxanafiya ah ayaa waxa uu yidhi inamaa in kale maahe xaruma waxaa xaaraam noqday it- waxaa loo xarimay itikhaadu almasaajid waxay xaaraam u noqotay calayha ay cala alqubuuri sababta loo xarimay oo waxa weeye in qabuuraha laga duldhisto masaajid waxaa loo xarimay oo waxa weeye loo diiday lianna fi salaati salaadii fiihaa lagu tukanayey oo waxa way adhow masaajidii markii la dhiso haddii salaadii lagu tukado istinaanan waxay noqonaysaa mid lagu dayanayo waxa weeye oo shabahaysa alyahuud bisunnati lyahuud sunnihii yahuudda adoo raacay ayay noqonaysaa nebiguna waa tuu inooga digo yidhi latatabicanna sanana man kaana qablakum marka sidaa daraaddeed ma bannaana buu leeyahay oo waa dariiqii yahuudda waa laga dheeraada saddex madhab almaalikiya waa ataxriim iyaguna qaala waxa uu yihi qurdubi imaamu lqurdubi oo min aimati maalikiya macruufka ah saaxibu tafsiir qaala waxa uu yidhi qaala culamaa'una culummadeedii waxay yidhaahdeen wahaadaa yaxrumu xaaraan bay noqonaysaa waxa weeye cala almuslimiina muslimiinta xaaraan bay ka tahay an itakhaduu inay yeeshaan qubuura alambiyaa'i waalculamaa waxa weeye masaajid xaaraan bay ka tahay marka mar hadday yidhahdeen xaaraan bay tahay kabiira min alkabaa'ir marka qof walba waa inuu iska ilaaliyo oo ka dheeraado afar madhab alxanaabila waxay yidhahdeen iyaguna waa ataxriim waa xaaraan bay dhaheen waxaana arrintaa sharxulmuntaha ayay waxa weeye ku sugan tahay wa kayri iyo waxa weeye kutubta kaleba ayay ku caddahay bal nasa waxaa si nas ah u tilmaamay bacduhum qaarkood calaa butlaani salaati waxayba iyagu taxriimkii ku dareen waxay yidhaahdeen salaada lagu tukado fi lmasaajid almabniyati cala alqubuuri baatila bay yidhahdeen waa baatil bay yidhahdeen meela socdaan ikhwaani waxay yidhaahdeen waaba butlaan salaadaasi maxaynu soo marnay imaam shaafici wuxuu yidhi sow maaha dembi buu qaadanayaa laakiin salaadii waa waa ansaxaysaa waajibkii waa ka dhacaya walow ajarba yuu ka helin laakiin xanaabiladu waxay yidhaahdeen waana qowlka waa sheekh albani inoo kala tafsiilin doona waxay yidhaahdeen waa butlaan waxayna kaloo yidhaahdeen wujuubi hadmiha qabriyadaana waa in la dumiyaa ama masaajidka qabriga laga dul dhisay waa in la dumiyo wey marka halkaas uma jeedno afartii aimada waxa weeye madaahibtiiba inay yidhaahdeen ma banaana in masjid laga dul dhisa qabri iyo in salaad lagu tukada toona oo ay ka dhigeen kabiira min alkabaa'ir waa khulaasaynaynaa marka kalaamkoodaas ayaan khulaasaynaynaa khulaasa tabayana lanaa waxaa nooga caddaaday mimaa sabaqa wixii soo hormaray min kalaami alculamaa kalaamkii culammada oo waxa weeye ana almadaahib alarbaca madaahibta afartaa mutafaqa inay waxaa mutafiqatun inay isku itifaaqsan yihiin oo ay isla ogol yihiin calaa maa calaa maa afaadat afaadathu dhe calaa maa afaadathu alaxaadiid axaadiitu wixii aynoo faa'iideysay almutaqadima axaadiitii hore aynu soo marnay oo ahayd min taxriimi binaa'i almasaajidi cala alqubuur ayay a'imadii oo dhanna isku raaceen oo sidaas ay waxa weeye ku wada dareereen inay marka sidaas ku itifaaqsan yihiinna waxaa tilmaamaya sheikhulislaam ibn taymiya raximah llahu tacaala ayaa tilmaamaya qaala waxa uu yidhi itafaqa ala'imatu a'imadii waxay isku itifaaqday annahu laa yubnaa masjidun ala calaa qabrin inaan qabri laga duldhisaynin masaajid waa kow lianna anabiya sala allahu calay slam maxay daliishadeen sababtu maxay tahay waa axaadiitii aanu soo marnay lianna anabiya sala allahu calayh waaalih wasalam qaala waxa uu yidhi ina man kaana qablakum kanuu yatakhiduuna qubura yadkhiduuna alqubuura masaajid alaa falaa tatakhidu lqubuura masaajid fa inii anhaakum can dalika waa inagii soo sheegnay xadiidka imaam muslim warinaayo kaas ayay adiladooda ka mid a ay daliishadeen wa annahu laa yajuusu inayna bannaanaan bay isla ogolaadeen aysan bannaanayn dafnu meyit qof dhintay fii masjidin in masaajid gudihii lagu xabaalo inayna bannaanayn oo waxa weeye lama ogola fa in kaana almasjidu hadduu masjidku ahaaday qabl qabla dafni haddii masaajidku horreeyey oo masaajidkoo dhisan qabriga la soo geliyey qabla dafni hadduu noqday guyira waa la doorinayaa oo maxaa loo doorinayaa imaa bin bitaswiyatihi in qabrigii la dumiyo oo bitaswiyati lqabri qabrigii la dumiyo oo meesha laga saaro wa imaa waxa weeye binabshihi in la faago nabshigu waa faagidda wey in lasoo bixiyo oo meel kale lagu xabaalo in kaana jadiidan hadduu qabrigaa qabri cusub yahay in lafihiisii iyo qofkii meydkii lasoo saaro oo qawuraha lagu xabaalo ayaa waajib noqonaysa wa in kaana almasjidu buniya bacda alqabri haddii qabriguu horreeyey ka hor laba masalo u rabaa in isku keen barbar dhigo wuxuuna yidhi haddii masaajidku horreeyey maxaa la duminayaa qabrigii haddii ka waran masaajidku dambeeyey waxa uu yidhi fa imaa an yuzaala in la zuuliyo almasjid oo masjidkii la dumiyo wa imaa tuzaalu in la zuuliyo waxa weeye suurat alqabri oo qabrigii la dumiyo oo meesha laga qaado labadaa mid unbaa la rabaa laa yajtamicaani abada labadoodu ma kulmi karaan waa didaani wey ma dhici karto inay meel ku kulmaan marka imaa inaad qabrigii meesha ka saartid wa imaa inaad masaajidkii meesha ka saartid labadooda marka xukunka yaale hadba kii horreeyey alxaqu liman sabaq wey marka masaajidkii dhammaa oo la meesha laga dul dhisay hadduu qabri meesha ku jiray aa la duminayaa masaajid wahaakada ana alculamaa culimmadii sidaasay kulluhum say u dhan yihiin itafaquu isku itifaaqeen calaa maa dallat calayhi alaxaadiid wixii axaadiidtu kutustay ayaynu culimmadiina alaxaadiid asaxiixa taas ayay isku itifaaqeen oo min taxriimi xaaraam ah inayna bannaanayn itikhaadu in laga yeesho almasaajid cala alqubuur qabuurta in masaajid laga dhulso inaysan bannaanayn falyaxdar marka ha ka digtoonaadeen falyaxdar ilmu'min qofka mu'minkaa ka iska ilaaliyo min mukhaalafatihim culummadii inuu khilaafo ahlu sunnihii inuu khilaafo dariiqoodii ha iska ilaaliyo waalkhuruuj inuu ka dhex baxo min dariiqatihim waxa weeye waddadii ay mareen oo sabiilu lmu'miniina ha iska ilaaliyo sababtuu iska ilaalinaya maxay tahay khashyata an yashmalahum inuu galo oo waxa weeye koobo oo waciidkii ku dhaco ha iska ilaaliyo waciidu qowlihi tacaala waciidka uu allah subxaanah wa tacaala uu yidhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa waman ruuxii yushaaqiq arasuula rasuulka khilaafa oo dariiqiisii dariiqaan ahayn mara min bacdi maa tabayana lahu lhudaa markii hanuunkii u caddaaday ka bacdi wayatabic raaca gayra sabiili lmu'miniin waddadii mu'miniinta wadda aan ahayn mara nuwallihi maa tawalla hadda a'imaduna mu'miniintay ku jiraan culummada dariiqa layna leeyahay raaca waa dariiqii saxaabada saynu soo tilmaannay iyo dariiqii salafka iyaga ayaana culummadaana mu'miniintii hogaaminaysa nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannama wasaa'at masiiraa waxaanu uga weli dhigaynaa wuxuu ka weli yeeshay jahanabaana gelinaynaa ayuu yidhi allah taasaana xumaatay meel loo noqdo aayadda kale fii suurati nuur allah waxa uu ku yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha iska ilaaliyeen kuwa amarka nebiga khilaafaya inay ku dhacdo fitno oo qalbigooda fitno ku dhacdo ama cadaab aliima uu taabto aayadahaana horaa usoo sharaxnay oo mabxadkii itibaacu sunna ayaynu kaga soo hadalnay halkaa waxaynu kaga baxnay markaa madlabkaas oo odhanaya a'imadii oo dhan culummadii inay isku waafaqeen inay xaaraam tahay masaajid iyo qabri in la kulmiyo almadlab araabic madlabka afraad waxa weeye xukmu salaati fi lmasjid fi lmasaajid masaajidii in lagu tukado alatii fiihaa qubuur hadalka inaga joojiya ikhwaani masaladan waxay tahay sowma aynu soo caddaynin inaan qabrigii la dhisi karin masaajidna lala dul dhisi karin masaajidkii marka qabri laga dul dhisay ma lagu tukan karaa mala socotaa ikhwaani ma lagu tukan karaa marka masaajidkii adigu maad dhisine qof kalaa dhisay masaajid halkaa iska dhisan oo weyn baad soo gashay halkaana qabrigii baa ku jira qiblada ah ama qabrigii masaajidkuubaa ku dhex jira maxaad samaynaysaa salaadaasi maxay noqonaysaa ayuu baxdigaani ka hadlayaa si fiican marka waa arrin inaa haysato soomaa sooma aragna masaajid badan oo qabriya ku dhex jira waa buuxaan waa jamaaco lagu tukanayo ya waa buuxaan aad bay soomaaliya ugu badan yihiin caalamka o dhanna ugu badan yihin weli fulaan baa halkaa ku xabaalan waana lagu tukanayaa maxay xukumkoodu noqonayaa halkaana ku baxtinayna taqadama waxay noo soo hormartay ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga alayh slat slaam nahaa can dalika inuu inuu nahiyey can itikaadi lqubuuri masaajid inuu nahiyey waa inoo soo hormartay kama fi qowlihi salى اllahu alayh waali wasalam alaa falaa tatakhidu اlqubuura masaajid ha ka yeelanina fa inii anhaakum can dalika xadiidkaas sida inoogu soo hormaray wa taqadama waxaa inoo soo hormaray aydan sidoo kale aynu ka soo hadalnay anna man min macaani itikaadi اlqubuuri masaajid macnaheedu inay tahay binaau lmasaajidi cala alqubuur inay tahay haddaba famaa xukmu xukumku muxuu noqonayaa famaa xukmu salaati salaadii xukumkeedii muxuu noqonayaa waxa weeye fi hadihi lmasaajid masaajidan alatii fiihaa qubuur jawaabteeda ayaa la rabaa marka wa hal tasixu salaatu ma ansaxaysaa salaadii fii hadihi lmasaajid masaajidaas idaa kaana fiihi qabrun ma ansaxaysaa laba su-aalood weeye horta xukumka salaada waa maxay salaadiisa ma ansaxaysaa jawaabta culummadaynu kasoo qaadaynaa leanna iyaga ayaa layna yiri weydiiya sow maaha fasalo ala dikri in kuntum laa taclamuun iyagaynu marka u daynaynaa jawaabta intaan anugu ka jawaabin waxay culummadu kaga jawaabeen baan soo naqlinayaa qaala sheikhu islaam ibnu taymiya raximahullah waxa uu yidhi falmasjid aladi falmasjid aladi falmas falmasaajid dheh a falmasjid aladi calaa qabri cala alqabri qabri laga dul dhisay laa yusallaa lagu tukan maayo fiihi dhexdiisa fardun walaa nafl waajib iyo sunne midna lagu tukan maya bu ila waxay la tukadaa waa waajib iyo sunno soo ma fardigu waa waajibka naflkan waa sunnihii labadaa midna lagu tukan maya buy fa inahu manhiyun canhu waa la nahiyey arrinkaas oo axaadiidta ayaa nahyiday liannahu masaajid marka la dhisayo gaayada iyo ulajeedada loo dhisaa waa maxay waa in lagu tukado soo maa hadda haddaad masaajid weyn inta meel ka dhisid qardhab ku siisid qufuloo tiraad lagu tukan maayo ajar ma ka helaysa maya laga heli mayo bal waa khasaaro waaba lagu dambaabaya sababta waxay tahay masaajidka waxaa loo dhisayey in lagu tukaday ahay ee ma ahayn derbigaan la dhisayo ulajeedadu ma ahayn ee salaadaa loo dhisay haddaba markaa masaajidka marka la nahyaya qabri hakadan usi lagu leeyahay maxaa nahyigaasi ku dhacaya haddee hadhow lagu tukan mayaa ka dhalanaysa soo maa marka haddii masaajidka khasaaruu noqonaya haddaan mar lagu tukanaynin ila masaajidku qaymo wuxuu ku leeyahay in lagu tukade haddii markaa salaadii loo diiday hadda marka dhismihiisiina ma banaana sidaa daraaddeed buu marka uleeyahay shiikhu laa yusallaa fiihi fardun walaa nafl midna lagu tukan maayo laana waa la nahye wa qaala sheikh cabdulcaziiz ibn baaz raximah llahu tacaala mufti diyaar sacuudiya waxa weeye oo macruufka a garanaysaan waxa uu yihi raximahu llahu tacaala almasaajid allatii fiihaa qubuur masaajidda ay qubuurtu ku jiraan laa yusallaa fiihaa lagu tukan maayo wayajibu waxaana waajiba an yumbasha in la qabuuraha an yumbasha alqubuur qubuurta in lasoo bixiyo marka tafsiilkii hore aan u celinaynaayo hadba kii horeeyey wey qabuurtu hadday dambaysay waajibku waa qubuurta in la bixiyo wey wa yunqala in la naqliyo oo la qaado qabuurta lafaheedii oo waxa weeye la geeyo qabuuraha meesha kale la geeyo rufaatuhaa iyo lafihii iyo wuxuu ka wadaa meydkii ila almaqbara waxa weeye ila almaqaabir maqaabirta la geeyo alcaama dadka caadigaa lagu xabaalo qabuuraha caadigaa la geeyo kullu qabrin qabri kastana waxaa la geynaya fii xufratin ayaa gaar looga dhigayaa macnaha lafihii halkaa laga soo qaaday hal god lagu wada guri mayee qof walba qabri gaaraa loo samaynayaa ka saa'iri lqubuuri sida qabuuraha caadiga ay yihiin ayaa loo sameynayaa buu yidhi oo waa la ixtiraamayaa waa la xifdinayaa ee banaanka lagu daadin maayo waa khalad in banaanka lagu daadiyo walaa yajuusu ma banaana waxa weeye an yubqiya inuu yabqa fiiha inuu ku haro alqubuur ay masaajidka fi lmasaajid inay ku haraan qubuurun ma banaana laa qabru waliyin qabri weliya oo shiikh la jecel yahay walaa kayri iyo kii kalaba midna lama ogola sababtu maxay tahay lianna rasuul sala allahu calayh waalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam nahaa waa u nahiyey arrinka noocaasa waxadara waana ka digay ummaddiisa waa uga digay wa dama waa ceebeeyey alyahuudu waannasaara calaa maaragtay calaa camalihim camalkoodaasuu ku ceebeeyey ay sameeyeen ficilka ay sameeyeen ayaa calaa camalihim daalika arrinka ay sameeyeen ayuu ku ceebeeyey wa qaala sala allahu calayh waali wasalam waxa uuna yidhi maaragtay markaa lamaa akhbaratu markay uga wa u warantay umu salama iyo umu xabiiba waa xadiidka aynu soo marnay oo kiniisadii ardulxabasha ayuu daliishanayaa shiikhu oo aynu shala sharaxaynay ay kiniisadii ay kusoo arkeen ardulxabasha marka markay u sheegeen oo u tilmaameen waxa uu yidhi ulaaika shiraaru lkhalqi cinda allah yowma alqiyaama marka kaas ayaa tusaya inay arrintaasi xaaraam tahay marka shiikhu xadiidkaasuu daliishanaya waana inagii shala soo sharaxnay marka ma banaana weeye fataawadiisa ayuu kalaamkaasi ku yaalla wa macluumun waxaa macluum ah marka oo la og yahay anna na anna man sallaa kii ku tukaday cinda qabrin qabri agti ku tukaday faqad itakhadahu inuu ka yeeshay qabrigaa masjidan waa macruuf waayo inagii nidhi haddaad qabriga agtiisa ku tukatid waad u jeensatid iyo haddii qibladii kaaxigu iyo kulli mar haddaa maqbaradii ku dhex tukatay masaajid baad ka dhigatay waman banaa calayhi kii dhisana oo waxa weeye liyusallaa liyusallaa fiihi si loogu tukada dhisana faqad itakhadahu waxa weeye waxa uu ka yeeshay masjidan masaajid buu ka yeeshay sidaa daraaddeed ma banaana waa arrin khatara weeye falwaajibu marka waajibku waxa weeye oo ina saaran oo dadka muslimiintaa saaran an tubcada in laga fogeeyo alqubuur can ilmasaajid masaajidda in laga fogeeyo iyo qabuurta la kala fogeeyo ayaa waajib inagu ah wa an laa yujcala inaan laga yeelin fiihaa qubuur inaan laga yeelin ayaa waajibka uu noqonayaa buu yidhi oo maxaa saa loo yeelayaa imtithaalan iyada oo lagu la raacaayo liamri rasuul sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa la raacayo oo lagu soconaayo waxadaran laga digtoonaanayo min allacnati alatii sadarad nacladii ka soo aroodhay waxa weeye min rabbina rabbigeen xaggi ka ahaatay waayo oo nebiguna inoo sheegay caza wajal qofkii sameeya liman banaa kii dhisa waxa weeye almasjid almasaajid masaajid ka dhisa cala alqubuuri nacladaasaynu iska ilaalinaynaa waana innagii shala soo sharaxayna axaadiida badan oo nacladda ku soo aroortay waxa uu yihi shiikhu liannahu idaa sallaa haddii uu tukado fii masjidin masjid hadduu ku tukado fiihi qabrun fiihi qubuur ay qubuur ku yaalleen ama qabri keliyaba waxa uu noqonayaa waxaa dhici karta qad yusayinu inuu u qurxiyo oo waxa weeye ashaydaanu shaydaanku u qurxiyo waa wasiiladii khatartaada culimmadu ka digayeen waxa weeye dacwat almeyit meyidkan shiikhaan bal xoogaa ilaahay usii maro bal xoogaa barakayso inuu is yiraahdo ow amase istiqaathatahu inuu kaalmaysto gargaar ka dalbo oo ilaahay uu ku baryo sidaa daraaddeed ma bannaana ow isalaati lahu ama uuuba tukadaba ow isujuud lahu uu u sujuudo waxaasoo dhan shaydaanku waa gaarsiin karaa qofka fa yaqaca fi shirki uu markaa shirkigii ku dhaco marka sidaa daraaddeed ayaa shirka akbar uu ku dhaco ayaa la iska ilaalinaya walianna haadaa waxa weeye waa min camali lyahuudi sidoo kale waxaa lasaga anaya waa min camali lyahuudi wanasaara waa camalkii yahuudi iyo nasaare buu yihi shiikhu ay sameeyeen oo lagu nacladay waanagii shala soo sharaxaynay haddaba buu yidhi hadday saa tahay fa wajaba waxaa waajib noqday an nukhaalifahum inaan yahuudiya nasaaro khilaafno oo aynu ka leexanno waxa weeye wixii ay sameeyeen oo aynu bannaanka ka marno oo maxaynu bannaanka kaga maraynaa dee inaynu masaajid aynu ka dhigan qabuurihii wanabtacida inaan ka fogaano oo aynu ka dheeraano arrinka noocaasa inaynu can dariiqihim dariiqoodii ay mareen waxa waynu iska ilaalino ilaahay naga ilaaliye wa can camalihim iyo camalkoodii waxaasoo dha alcamalihim sayi camalkoodii xumaa wallahu tacaala aclam wallahu waliyu tawfiiq marka kalaamka sheikha halkaas ku dhammaaday waa sheekh ibnu baaz ayaa kalaamkaas oo dhan leh waxa uu tilmaamayaa marka inay mafsado weyn ku jirto oo waxa weeye in la iska ilaaliyo ay waajib tahay waclam waxaad ogaataa akhi lmuslim annahu laysa liaxadin qof ay u bannaan tahay ma jiro an yusallii inuu ku tukado fi lmasaajid masaajidi allatii buniyat la dhisay cala alqubuuri qabuurta laga dul dhisay qofna uma bannaana qof ay u bannaan tahay ma jiro walow lam yaqsid yuunan uba jeedino ulajeedadiisa noqon asalaat cindahaa halkaan waxaan ka jawaabaynaa mas'alo kale oo ah qofkii isagu qasdigiisaba aynan ahayn inuu kaas meesha ku jiro oo meydka aweyneeyo ama uu baryo ee qasdigiisu salaada keliya tahay ma isaga tukan karaa maya midna lama ogolo bay dhaheen culummadu oo waxa weeye lama yeelayo falaa yuqbalu daalika arrinkaasi lagama aqbalayo oo salaadaasi maqbuula ma aha ayay yidhaahdeen culimmadu laa itifaaqan walaa ibtigaa'an mid itifaaq itifaaq waxa weeye qofkii meel iska marayo masaajidkii inta soo galay isaga tukadayoo aan qastigiisu ahayn inuu qofkaas iyo ulojeed ibtigaana waxaa la yihahdaa kii awalba soo aaday oo usuu qasdiyey ayaa laga wadaa sababtu maxay tahay limaada limaa fii daalika waxa ku sugan oo ah min atashbiih waxa weye min atashabuh waxa weeye in la isku shabaho bilmushrikiina mushrikiintii tashabuhna waa tii la inoo diiday oo aynu ka soo hadalnay oo arrinka noocaasa la inoo diiday wa dariica iyo waxa weeye asbaabta keenaysa ilaa shirki oo la inoo diiday oo la ka leexda kamaa nasa sida uu u tilmaamay calaa daalika arrinkaas waxaa tilmaamay kamaa nasa calaa daalika aima a'imat lislaam a'imadii islaamka ayaa saa tilmaantay oo min ahli lmadaahib alarbaca madaahibta arbaca wa gayruhum waa tilmaameen oo waxay yidhahdeen salaad lagu tukan maayo faqad nuhuu way naga nahayeen canhu way nahayeen maxay ku cileeyeen mucalliliina iyagoo ku cilaynaya arrinkaa waxa weeye bikhawfi alfitna sidii imaamu shaafici waanu arkaynay waxay ku cileeyeen fitna ka dhalanaysa bay dhaheen bitacdiimi almakhluuq in qof makhluuqa la weyneeyo kamaa qaala shaaficiyu wakayruhu min ala'ima siday yidhaahdeen min a'imati lmuslimiin taas ayay tilmaameen marka waa in bannaanka laga maro oo la iska ilaaliyo qaala alcalaamatu alalbaniy raximahu llahu tacaala sheekh albani baa kala tafsiiliyey marka tafsiilkiisaynu eegeynaa waxau yidhi ana annahya nahyiga la nahyey can binaa'i almasaajidi masaajid in laga dhiso cala alqubuuri qabriyada in laga dul dhiso yastalzimu waxaa ka dhalanaya annahyu in la nahayo can isalaati fiihaa in salaadii lagu tukado ayaa keensanaysaa ka dhalanaya waa min baabi baabka ayay gelaysaa ana annahya can alwasaa'ili can alwasiila wasiile haddii la nahyiyo yastalzimu waxaa ka dhalanaysaa waxa weeye annahyu can algaaya wixii loo socday ayaa markaa gaayadiina manhiya bay noqonaysaa bilawlaa waalaxra taas ayaaba kasii mudanba in la nahyiyo haddaba waxa uu yidhi markaa fayuntaju waxaa arrinkaas fayuntaju waxaa ka dhalanaya arrinkaa oo ka imaanaya min daalika arrinkaa ana asalaata fi hadihi almasaajid masaajidan qabuuruhu ku dhex jiraan oo la nahiyey in lagu tukada manhiyun canhaa iyadana waa nahyu lama ogola wannahyu fii mithli haada nahyiga arrinka fii mithli hada almowdic mowdican oo kale nahyiga la nahyinayana waxa uu noqonayaa yaqtadii albutlaan salaadii inay baatil noqoto ayay noqonaysaa kamaa huwa macruufun sida macruufka oo cinda alculamaa waxa weeye sida culummadu ay waxa weye maaragtay yidhaahdeen inay noqoto salaadii butlaan oo aynan ansixin ayaa ka dhalanaysa cinda alculamaa qaala waxa uu yihi faqad qaala waxa uu yihi faqad qaala waxaa yidhi albutlaan bibutlaani salaati waxaa tilmaamay inay salaadaasi baatil tahay alimaamu axmed raximahullah ayaa tilmaamay wakayruhu oo waxay yidhahdeen salaadaasi baatil weeye waa in la soo celiyo markaasuu sheikh albani raximahullah wuu kala saaray laba arrimood buu u kala saaray horta salaada hadda leeya waa baatil ma garan ma ila socotaan ikhwaani salaadii lagu tukaday masaajid qabri ku jiro salaadiisi imaamu axmed waxa uu yihi waa baatil waayo fitnaa ka dhalatay waxa uu yihi sheekh albani raximahullah walaakinaa naraa anu waxaan u arkaa buu yidhi oo aan arkayaa mas'aladan ana almas'alata ay hadihi almas'ala salaadii ma baatil baa waa la isla ogolaya inaysan bannaanayn laakiin qofkii hadduu sameeyo salaadii ma baatil baa oo soo celi miyaa la odhanayaa mise waxaa leeyahay mar danba hau noqon waxau yihi taxtaaju ilaa tafsiil waxay u baahan tahay in la kala saaro fa aquulu waxaan odhanayaa buu yidhi waa ijtihaadkiisa ana almusalli qofkii tukanaayey fi lmasaajidi almadkuura masaajiddaa lasoo sheegay waa masaajidii ay waxa weeye ku jireen qabuuruhu oo lasoo sheegay xaalateyn laba xaaladood bay yeelanaysa al uulaa xaaladda koowaad mid saddexaad ma dhici karta xa- laba xalo un bay noqonaysaa an yaqsuda asalaa inuu u qasdiyo qofkaasi markiisa hore gurigiisa ka soo baxayeyba masaajidka inuu usoo qasdiyo inuu ku tukado fiiha min ajli اlqabuur liajli qabrigaa weli fulaan baa ku xabaalan inuu usoo aaday oo usoo tabarukayo watabaruk biha inuu barakaysanayo taasi waa mid athaaniya xaaladda labaad waxa weeye inuu u tukaday an yusalli fiihaa itifaaqan ay- inuu ku tukado itifaaqan uu iska soo maray meesha isagoon war u haynin laa qasdan ulajeedadiisa ma ahayn lilqabri isaguu salaad tuka buu is yiri masaajidkaasuu galay mise qabri baa ku xabaalan waana isaga tukaday waana iska dhaqaaqay salaaddiisi maxay noqonaysa so laba arrimood oo kala duwan maa ya ninkii hore isagu qabriguuba soo aaday kana meeshuu iska marayey masaajid masaajid buu arkay wuu iska galay mise qabri baa ku jira waa isaga tukaday waa iska tegey talow labadaa ninba salaadoodii ma baatil baa mise waxa weeye waa kala duwan yihiin waxa uu yidhi fa fii xaalati اluulaa xaaladda hore laa shaka fii taxriimi الsalaati fiiha inay xaaraam tahay shaki kuma jira buu yidhi bal fii budlaaniha inay salaadaasi baatil tahay liannahu sababtu maxay tahay inama alacmaalu biniyaat soo ma muxuu soo niyeystay inuu qabrigaas uu soo aaday soo ma masaajid ma aad soo aadin marka qabrigaas soo aaday liannahu idaa nahaa haddii uu nahiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam hadduu nahiyey binaa lmasaajid in masaajidii la dhiso waxa weeye lagana dhiso cala alqabuur qabuuraha in laga dul dhiso ulajeedada la nahyinayey walacana ficilahu kii ficilkaa sameeyey man facala uu na- lacnaday nabiga calayhi salaatu salaam man facala dalik fanahyu nahyigu waxau u dhacayaa marka oo arrinkaa keensanaysa can qasdi الsalaati fiiha أwlaa wa axra taasaa ka sii mudan in la nahiyo marka halkaa wuxuu inoogu caddeeyey qofkii usoo qasdiyey oo qabriga ulajeedadiisu ahayd salaadiisii inay noqotay baatila oo laleeyahay salaaddii mar labaa tuko ilaahayna u toobadkeen waay taas ayaa halkaa inooga caddaatay waxa uu yidhi wannahyu hunaa nahyiga halkaana yaqtadii waxa uu keensanayaa albudlaan salaaddii marka baadil bay noqonaysa halkaa marka waxaa inaga dhigtaa ninkii usoo qasdiyey wa amaa miskiinkii iska soo galay ka waran wa amaa fi lxaalati athaaniya xaaladda labaad oo waxa weeye qofkii aan usoo qasdiyin falaa yatabayanu ima cadda buu yidhi fi lxukmi xukumkeeda bibudlaan in waxa weeye la yidhaahdo waa baatil arrinkaasi bibudlaani salaa daahir ma aha buu yidhi wa inamaa alkaraaha in la yidhaahdo waa makruuh karaahiyo ku dhacay oo khalad weeye laakiin waxaa la odhanayaa isaga salaadiisii la baatil ma aha sababtu maxay tahay de waa inama alacmaalu binniya laakiin hadduu ogaado inuu qabri meesha ku jiro de waa inuu ka baxaa soo ma walianna alqowla bilbudlaani in baatil laga dhiga fii hadihi alxaala xaaladdaani laabudda waxay u baahan tahay waxa weeye min daliilin aakhar min daliilin khaas daliil khaasay u baahan tahay waa in la helaa daliil khaasa waa in la helaa waxa uu yidhi marka wa ama alqowlu bilkaraaha in la yidhahdo waa karaahiyo waa waxa weeye karaahiyat salaa in la yidhaahdo oo la yidhaahdo waa makruuh masaajidaas almabniyati cala alqubuur in lagu tukado waa karaahiyo fa hada aqal waxa ugu yar weeye oo maa yumkinu ay suurtagal tahay qowluhu waxa weeye albaaxid kii baxhiga samaynayey oo waxa weeye daalib cilmiga ahaa waxa ugu horeeya uu odhan kara arrintaasi waa karaahiyo wey amaa inuu yidhaahdo kaas aan usoo qasdiyin salaadiisii waa baatil waxa weeye waxay u baahan tahay daliil kale bay u baahan tahay Mm. marka saas ayuu ku caddeeyey sheekha albani raximahu llahu tacaala oo uu ku cileeyey sababtu waxa uu yidhi lianna fi salaati fiiha waxyaalaha karaahiyada loo odhanaayo waa tashbiihan bilyahuudi waannasaara waana makruuho waa la ogyahay oo nebigu wuxuu yidhi ha ku dayanina oo iska ilaaliya athaanina waxa uu yidhi weli cilooyinkiibuu wadaa ana asalaata fiiha salaada in lagu tukado waa dariica litacdiimi lmaqbuur kaas qabuuraha iyo in la weyneeyo ayay noqonaysaa sidaa daraaddeed ma banaana wey calaa kulli xaal qofka muslimkaa waxaa waajib ku noqonaysa inuu iska ilaaliyo oo arrintaas oo dhanba uu ka dheeraado oo uu hubsado meeshuu cibaadaysa ku samaynayo waclam waxaad ogaataa ana alkara ana alkaraahiyata asalaa salaada la yidhi waa karaahiyo oo karaahiye laga dhigay fii haadihi almasaajid masaajidan qabuuraha laga duldhisay huwa waxa weeye amrun muttafaqun calayhi karaahiyada waa la isla ogol yahay bayna alculamaa waa la isla ogol yahay wa inamaa waxa keliya oo ay ka hadlayaan waxay tahay oo khilaafku ku jiro waa bibudlaaniha intaan waa khulaasa weeye budlaanka weeye waxa la kala duwaye karaahiyadii waxa weye meesha waa taalla oo inay xaaraamtahay waa la isla ogolyahay qaala sheikh islaam ibn taymiya raximah llahu tacaala waxa uu yidhi fahadihi almasaajid almabniyati masaajidaas laga duldhisay cala alqubuuri qabuuraha laga duldhisay waxa weeye laa aclamu khilaafan bayna alculamaa'i ama ha noqdeen kuwii ambiyada ama saalixiin ha noqdeen ama keyrkoodba ha noqdeene muluuk iyo waxay doonaan ha noqdeene kulligood isku keenee ma garanaya buu yidhi culummada wax isku khilaafay almacruufiin culamaa almacruufiin oo ahlusunna buu ujeedaay ma garanaya wax isku khilaafay inay karaahiye tahay wa tukrahu salaatu fiiha waana karaahiye in lagu tukado min gayri khilaafin aclamuhu anoon wax khilaafa u garanaynin waana waxay yidhaahdaan culummadu waxa weye sheikh islaam ibnu taymiya waa ninka ugu badan aqwaasha culummada aada u tatabucay oo waxa weeye waxay isku itifaaqeen iyo wixii ay isku khilaafeenba si fiican u itqaaniyey marka aada iyo aad buu masaladaas u adag tahay marka waa in la iska ilaaliyo wadakara ibnu qudaama sidoo kale ibnu qudaamana fi lmuqni muqniga marka uu ka hadlayo waxa uu sheegay isaguna anna man banaa masjidan kii masaajid dhisa fi lmaqbara maqbarada ka dul dhisa oo waxa weeye halkaa ka dhisa waxa weeye bayna alqubuuri halkaa ka dhisa fa xukmuhu xukumka masaajidku xukmuhaa waxay noqonaysaa xukumka maqbarada miyay bannaan tahay in qabuuraha dhexdooda salaad lagu tukado soomaliu dhi ma bannaana wuxuu leeyahay ibnu qudaama marka masaajidka laga dhisayna xukmulmaqbara la siinaya oo meeshaa ku tukatay baa lagu leeyahay masaajid maahe waa maqbara waa qabuura wa wayla socotaan iqaani mafhuumata waa maqbara buu yidhi marka ay cadamu jawaasiha inayna bannaanayn ayuu caddaynayaa jawaasi salaati inayna bannaanayn ayuu saa u tilmaamaya saa daraaddeed marka ma bannaana masaladaana halkaas ayay waxa weye culummadu ku caddeeyeen sidoo kale waclam waxaad ogaataa akhilmuslim ana annahya yatanaawalu nahyigu inuu gaaraayo fi lqabri alwaaxid hal qabri haddii masaajidka ku jiro waa mas'ala cusub wey qabuuraha miyaa la diiday mise qabri oo dhan baa la diiday hal qabri iyo kun qabri waa isku xukun haddii hal qabri masaajidka la geliyo waxa uu noqonayaa xukmu lmaqbara waclam ogow ana annahya yatanaawalu inuu gaaraayo nahyigu alqabr alwaaxid qabrigii keliya wuu gaarayaa kamaa yatanaawalu fi lmaqbara qabuuraha oo dhan si u gaaraayo walaa farqa wax farqiga oo udhexeeyana ma jiro fii haadaa arrinka noocaasa oo in la yidhaahdo waxa weeye waa qabri keliya iyo waa qabriyo badan waxba kama jiraan bal alcumuum bal cumuumku waxa weeye kalaamu alculamaa sida uu cumuumkoodu ku dareeraayo wa tacliiluhum iyo cilayntay ku cilaynayaan yuujibu wuxuu waajibinayaa manca salaa salaadii manca salaati salaadii in la diido waxa weeye cinda qabrin waaxidin hal qabri xataa hadduu noqdo oo min alqubuuri meeshuu doona hal qabri waa la diidaaya sababtu maxay tahay waxaa loo diidayaa oo saa loo leeyahay inay qabriga keliyaba waa lagu fidnoobi karaa sooma qabriga keliya waa lagu fidnoobi karaa wa huwa sawaaba waana qowlka sawaabta ah sidaas ayuu noqonay horta maqbara maxaa la yidhahdaa walmaqbaratu kullu maa qubira wixii lagu qabriyeeyey ayaa la yidhahdaa kullu maa qubira fiihi ayaa la yidhaahdaa maqbara laa annahu jamcu qabrin marka lagu leeyahay halkaa maqbara ayaa ah hal qabri baa xataa ku tilmaami kadhaa ma aha marka in lagu leeyahay qabri ayaa lagu jamciyaa maqbara maya maqbara waxaa la yidhahdaa godkii qof lagu xabaalo oo dhan maqbara la yidhahdaa marka kulli waa isku xukum wa kullu maa dakhala bay yidhaahdeen culummadu fii ismi lmaqbara wixii qabrigaas maga maqbarada isimkeedii soo gala mimaa xawla alqubuur a masalo kale waxa weeye wax alla wixii magacaa maqbarada soo gala oo xawla alqubuur ah iyo agagaarkiisa iyo dhexdiisa qabuuraha dhexdooda laa yusallaa fiihi lagu tukan maayo fa haadaa arrinka noocaasa marka yucayinu ayaa waajib noqonaya waxa weeye oo maaragtay waajib ku noqonaya ana almanca a yucayinu waxaa waajib noqonaysa tacyinka waajibke ana almanca in la manciyo likownihi waxa weeye mutanaawilan uu gaaraayo xurmat qabri qabrigii baa gaaraaya sababto waxa weeye lama ogolo waa maqbara wey calaa kulli xaal masaladaasina waxa weeye hal qabri iyo kun qabri waa isku xukum mafhumata ya ikhwaani hal qabri iyo kun qabri waa isku xukum marka waxa weeye lama ogola halkaas ayaa waxa weeye marka ay culummadu ku caddaynaysan banaanayn mas'alo muhiima oo kale ayaa ku xigta xoogaa way dheeraanaysaa waa mas'alada khaas aan uga dhignay masjidka nebiga calayhi salaatu wassalaam dad badan baa waxay ku weydiinayaan markii la yidhaahdo qabri laguma tukado qabri ka waran masaajidka nebiga ma lagu tukan karaa qabri baa ku jira soo laisma weydiiyo insha allahu biri baynu sharaxayna